madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland elias cusmaan luqutur ayaa xariga ka jaray dhismayaasha wasaaradaha shaqada ganacsiga iyo warshadaha ee puntland kuwaasi oo lagu sameeyey dib u dayactir iyo dhismayaal cusub munaasabada xarig jarka ayaa madaxweyne ku-xigeenka puntland waxaa ku helinayay wasiiro ka tirsan wasaaradaha dowlad goboleedka puntland wasiir ku-xigeenada wasaaradaha ganacsiga iyo shaqada maamulka puntland cabdikariin maxamed xasan iyo jaamac faarax ayaa ka warbixiyey munaasabada xerigjarka
xarigjarka wasaaradaha dalxiiska oo shaqanu ahayd shaqa guud oo wasaaraduhu wadaagaan shaqanu ahayd laba wasaaradood oo dowladdu ay dhisme iyo dayactirba ku soo kordhisay wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasaaradda arrimaha bulshadu anuu aan ka socdo wasiir ku-xigeenkii wasaaradda aan ahay iyo dhigayga oo ah wasiir ku-xigeenkii wasaaradda ganacsiga kelmidda ku habboon wasaaradda ganacsigana uu ku hadli doono wasiir ku-xigeenku markaan ka hadlo dhigga midigna uu iga taagan yahay agaasimihii guuda wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda dowladdu waa tay isku wasaarad ahaydoo waa la kala qaaday wasaaradda dhallinyarada iyo sboortkana gaar baa laga dhigay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadana gaar baa laga dhigay wasaaradda waxaa laga dhisay siddeed xafiis iyo howl weyn oo shirarka lagu qabto si fiican baa loo qalabeeyey si fiican baa shaqadeeda iyo dhammaystirkeedu waxaa farxad noo ah in maanta naloo furo oo naloo xarag jaro wasaaradihii dalxiiska oo aannu ku soo biirnay wasaaradda ganacsiga horena u deganaan jirtay iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo shaqada iyo arrimaha bulshada oo dhammaan wasaaradaha maanta la xarigooyey oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay hore u ballan qaadeen in isbeddel lagu samaynayo dhammaan laamaha dawladda waxaannu maanta maraheedii guranaynaa isbeddelkii ay hore u ballanqaadeen madaxda ugu sarraysa dawladda puntland waxaa maanta sharaf noo ah anigoo ku hadlaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga in aannu maanta aniga iyo madaxweyne ku-xigeenkii xarigga ka jarray dibu habayn lagu sameeyey wasaaradda ganacsiga dayactirka iyo dhismaha cusub ee lagu sameeyey xarumaha wasaaradaha ganacsiga iyo shaqada maamulka puntland ayaa door muhiima ka qaadanayo dardargelinta howlaha shaqo ee wasaaradahaasi